waddooyinka magaalada muqdisho ayaa xiran waxaana aad loo adkeeya maanta amniga magaalada iyadoo saacado keliya uun ay ka harsan yihiin doorashada madaxweynenimada dhinaca kalena waxaa socda shirar u dhexeeya qaar ka mida musharaxiinta iyadoo qaar kalena ay ka hareen tartanka warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle haya cabdiqaadir bal waxaa nooga warantaa shirarka musharaxiinta iyo waxyaabaha isbedelay tirada musharaxiinta iska bedelay
waa mahadsan tahay falastiin waxaa lagu guda jiraa waktigii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo waxaana hoteelada magaalada iyo guryaha musharaxiinta ka soconaya ololo weyn oo wakti wakti ka dambeeya saacadda sii socota haddana ay jiraan isbedelo iyo isbahaysiyo ay sameynayaan qaar kamida musharaxiinta waxaa hadda soo kordhay waxaa xilkii u tartamida madaxtinimo ee soomaaliya iskaga haray oo shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore maamulka puntland senator ka tirsan aqalka sare cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole wuxuu xusay in markuu xeeriyo xaaladda siyaasadeed iyo qaabka hadda u socdaan in uu ka haray tartankii qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya wuxuu xusay inay jireen wada tashiyo badan iyo wakti uu geliya arrintan kadibna maanta ayuu ka haray hore waxaa u jirta inuu tartanka xilka madaxtinimo uu iskaga casiray baraha bulshada uu ku faafiyey injineer cabdullaahi xasan oo kamid ahaa afar iyo labaatankii musharax ee markii hore diiwaanka doorashada galay lacagtii doorashadana bixiyey asna wuu ka haray marka ilaa iyo hadda inta la ogyahay laba iyo labaatan musharax ayaa isku soo hartay oo laba kamid ayaa saa ku banaysay tartanka afar iyo labaatankii marka hore ka koobnaa falastiin waxyaabaha hadda magaalada muqdisho ka socdaahi waxaa hadda howsha xoogeeda gacanteeda ay ku wareegtay hay-adaha amniga gaar ahaana ciidamada booliska iyo guddiga brotocolka sida gaarka u shaqeynayay waxaa la qabanqaabinayaa musharaxiinta meelaha ay degan yihiin qaabka loo qaadayo iyo sida ay ku gaari karaan goobta doorashadu ka dhacayso martida iyo dadka kale kaararka loo sameeyey iyo agaasimida saxaafada ka qaybgalaysa waxaana howlkan oo la sheegay in uu qaadi karayo dad ku dhow ilaa iyo sagaal boqol guud ahaan hadda la hadalhayaa in tirada iyo kaararka baxayo guddigu ay aada iskugu beekaaminayaan sida suuragalnimada in aysan kala badan kuraasta goobtan doorashada loogu talagala taal iyo dadka qaybgalaya marka waxa dhinaca siyaasada ka socda waa intaas marka la fiiriyo dhinaca ammaanka waxaa la sheegay in arbacada oo kale oo berito ah doorashadu ay dhacaysa in diyaaradahoo kale la hakin doono garoonka kasoo degaya wadooyinka in la xiri doono maxaa hadda qabanqaabadaasi ka socda oo aada soo aragtay
xilli hore oo xalay taah ayaa la xiray inta guud ahaan wadooyinka magaalada muqdisho maantana magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn meel shaqeynaysa ama gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ma jirin wadooyinka waxaa ku xiran wadooyinka waaweyn waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo ciidamada dowladda soomaaliya qeybaheeda kala duwan xaafadaha iyo wadooyinka yarana waxaa ku xiran dhagxaan iyo caro xilligii habeenimadii xalay ay ku daadiyeen ciidamada amniga meel saakay furan oo marka laga hadlayo isu socodka gaadiidka dadweynaha ma jirto dadka muqdisho dhammaan saaka way lugeynayeen magaalada geesa geesan dadku waxay isticmaalayaan lugahooda ma jiro gaadiid shaqeynaya haba yaraatee falastiin marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo arrinta la xiriirta gaadiidka magaalada muqdisho xilli horena guddoomiyaha gobolka ayaa xusay in laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysay maanta berita ay xirmayaan wadooyinka magaalada muqdisho dadku way sii hadal hayeen iyagoo u diyaar garoobaya meelaha qaar hoteelada maqaaxiyaha wakti hore kasoo adeegsan suuqyada dhinaca airbortka muqdisho iyo maamulka garoonka war qoraal oo kasoo baxay hay-adda civil aviationka waxay ku sheegeen in xalay saqdii dhexe oo laba iyo tobankii ka bilaabanaysa ilaa iyo habeenimada arbacada ah ama habeenimada khamiista saqdeeda dhexe noqonaysa in garoonka muqdisho uusan wax buulima oo kasoo degaya marka baxaya aysan jirin taasoo oo dhaqan gelaysa maalnimada beriha ay ka dhigantaha inaysan jiri doonin wax duulimaad ah oo garoonka nuqul kamida oo hay-adda aan ka helay waxaa ku cadeed in duulimaadii guud ahaan ay joojiyeen inta doorashadu ay dhacayso xilli horena wasiirka socdaalka ee hawada duulista hawada soomaaliya sidaas ayuu ku sheegay warka qoraalka marka ma jirayso maalinta beri ah wax duulimaad ah oo garoonka aadan cabdulla cismaan ka shaqeynaya cabdiqaadir waxaa jirta amniga cabdiqaadir waxaa jirta in ololaha marka ugu dambeeya waxaad moodaa xiise gaara iyo howl gaar ah iyo culays gaaraba in uu la yimaado haddii magaaladu ay xiran tahay xildhibaanada hoteelada degan iyo musharaxiinta dhaqdhaqaaqoodu waa sidee
waxaa aada u yar dhaqdhaqaaqa musharaxiinta waxaa aada u yar dhaqdhaqaaqa guud ahaan waxaana inta badan wadooyinka waxaa maraya keliya gaadiidka dagaalka qoryaha culus ay saariyihiin keliya ah marka inta badan hadda waxay dhaqdhaqaaqadu ay ka socdaan ay kusoo urureen goobihii dadkan siyaasiyiintu marka hore ay deganaayeen oo ugu badan hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho oo ma musharaxiinta iyo dadka xildhibaanada ah iyo goobaha guryaha ay degan yihiin ayaa hadda ay ka socotaa ololaha ugu weyn iyo taleefanada iyo xiriirka taleefana la xiriira marka maanta guud ahaan wuu yaryahay dhaqdhaqaaqa shaksiyaadka iyo gaadiidka raaxada aada bau yar tahay wway weynaha ka taaldhigi karaa guud ahaan marka hadda waxaa socda uun waa doodaha ka socda hoteelada iyo goobaha dadkan ay deganaayeen guryaha musharaxiinta iyo taleefanada dadku isku dirayaan iyo isticmaalka maaragtay baraha bulshada odaha caynkaasa ka socda magaalada muqdisho markida dhaqdhaqaaq kale iyo fursado kale oo dadku maanta ay haystaan waxaa lagu ballamo keliya hadda dadka gacanta hadda ku hayo maalinta berri aanan ka qaadi doono goobaha ay degan yihiin waa waa qayb kamida hay-adda booliiska oo ay ugu talagaleen in dadka goobahaasi laga qaada iyo hay-adda nabsugidaba in la kala geeyo goobaha loogu talagalo oo xitaa gaadiidkoolama isticmaali doona maalinta beryaha waxaaada umahadsan tahay baabuur loogu talagalay
aada umahadsantahay kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo qodka magaalada muqdisho si toosa ugu jiray